markos cutubka lixaad
meeshaas ayuu ka tegey oo waddankiisii yimid xertiisiina way soo raaceen goortii sabtida la gaadhay ayuu bilaabay inuu sunagoogga wax ku baro dad badan oo maqlayaana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen ninkanu xaggee buu waxyaalahan ka helay oo xikmaddan la siiyeyna maxay tahay in xataa shuqalladan oo xoogga leh gacmihiisu sameeyeen keli miyaanu ahayn nijayrkii ina maryam kii walaalu yahay yacquub iyo yoose iyo yuudas iyo simoon gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin
wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwadla ma jiro waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda maahee meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhowr buka gacmihiisii saaro oo bogsiiyo mooyaane wuuna ka yaabay rumaysadla'aantooda aawadeed kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo wax baraya kolkaasuu laba-iyo tobankii u yeedhay wuxuuna bilaabay inuu labalaba u diro wuuna siiyey amar ay jinniyo wasakhle ku saaraan wuxuuna ku amray waxba safarka ha u qaadanina ul maahee kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina kaba gashada laakiin laba khamiis ha gashanina wuxuuna ku yidhi meel walba oo aad guri ka gashaan halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan meel alle meeshaan idiin soo dhowayn oo aan idiin maqlin goortaad halkaas ka tegaysaan siigada cagihiinna ka dhaabandhaba inay maragta gees ah ku ahaato markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii si ay u toobad keenaan jinniyo badan ayay saareen dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen boqor herodos ayaa warkii ciise maqlay waayo magiciisa ayaa meel walba laga wada ogaaday kolkaasuu yidhi yooxana baabtiisaha ayaa kuwii dhintay ka soo sare kacay sidaa darteed shuqalladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen waa eliyas
qaar kalena waxay yidhaahdeen waa nebi nebiyada kale la mid ah laakiin herodos goortuu maqlay wuxuu yidhi kan waa yooxana kii aan madaxa ka gooyey kuwii dhintay ayuu ka soo yarakacay
waayo herodos qudhiisa ayaa cid diray oo yooxana qabtay oo u xabbisay walaalkiis filibos naagtiisii herodiya aawadeed waayo wuu guursaday oo yooxana wuxuu herodos ku yidhi xalaalkuuma ha inaad naagtii walaalka haysatid sidaa darteed ayaa herodiya ka dhiriftay oo doonaysay inay disho mase karin waayo herodos baa yooxana ka baqay wuxuu ogaa inuu yahay nin quman oo quduus ah wuuna ilaaliyey oo goortuu maqlay waa wareeray farxadna wuu ku maqlay goortii maalin wanaagsan timid markii la xusuustay dhalashadii herodos ayuu diyaafad ugu yeedhay raggiisii waaweynaa iyo saraakiishiisii iyo cuqaashii galili kolkaasaa gabadhii herodiya qudheedu soo gashay oo cayaartay oo waxay ka farxisay herodos iyo kuwii la fadhiyey kolkaasaa boqorkii baa wuxuu gabadhii ku yidhi wax alla wixii aad doonaysidba i weyddiiso waanan ku siinayaa kolkaasuu wuxuu ugu dhaartay wax alla wixii aad i weyddiisatidba waan ku siinayaa ilaa boqortooyadayda badhkeed markaasay baxday oo hooyadeed ku tidhi maxaan weyddiistaa
oo waxay tidhi madaxa yooxana baabtiisaha kolkiiba boqorkii ayay dhaqso ugu timid oo weyddiisatay iyadoo leh waxaan doonayaa haddaba madaxii yuuxana baabtiisaha inaad xeedho igu siiso markaasaa boqorkii aad u calool xumaaday laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuusan doonaynin inuu diido kolkiiba boqorkii wuxuu diray askari oo ku amray inuu madaxiisa soo qaado markaasuu tegey oo xabsiga madaxa kaga gooyey madaxiisiina ayuu xeedho ku soo qaaday oo gabadhii siiyey gabadhiina waxay siisay hooyadeed tan goortii xirtiisii maqashay ayay yimaadeen oo meydkiisii qaadeen oo aaseen rasuulladii ayaa ciise u soo ururay oo waxay u sheegeen wixii ay sameeyeen oo dhan iyo wixii ay bareenba markaasuu iyaga ku yidhi keligiin kaalaya cidlada wuxoogaana ku nasta waayo kuwii imanayey iyo kuwii tegayey way badnaayeen nafis ay wax ku cunaanna ma lahayn kolkaasay keli ahaantooda dooni raaceen oo meel cidlo ah tegeen dadkii baa si arkay iyagoo tegaya qaar badanna way garteen oo magaalooyinka oo dhan ayay ka soo ordeen wayna ka dheereeyeen ciise goortuu soo degay ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay maxaa yeelay waxay ahaayeen sidii ido aan arijir lahayn wuxuuna bilaabay inuu wax badan baro goortii maalintii hore u badatay ayaa xertiisii u timid oo ku tidhi meeshu waa cidlo haddana maalintii hore u badatay dadka dir si ay u tagaan beeraha iyo tuulooyinka ku wareegsan oo ay wax la cuno u soo iibsadeen kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen miyaannu tagnaa inaannu soo iibinno laba boqol oo diinaar oo kiis ah oo aannu siinno inay cunaan markaasuu ku yidhi imise kibsood baad haysaan soo eega oo markay ogaadeen waxay ku yidhaahdeen
shan kibsood iyo laba kalluun
kolkaasuu ku amray inay cawska koox koox ugu fadhiisiiyeen waxay u fadhiisteen safaf boqol boqol iyo konton konton ah isaguna wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun oo intuu cirka eegay ayuu barakeeyey kibistiina ayuu kala jejebiyey oo xirtiisii siiyey inay hortooda dhigaan labadii kalluunna wuu u qaybiyey giddigood dhammaantood way wada cuneen oo ka dhergeen oo waxay soo gureen laba iyo toban dembiilood oo ka buuxa jajabkii iyo kalluunka kuwii kibistii cunayna waxay ahaayeen shan kun oo nin kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonida fuulaan oo ay hortiis tagaan dhanka kale oo baytsayda intuu dadkii badnaa dirayo goortuu kala diray ayuu buurta tegey inuu ku tukado goortii maqhribkii la gaadhay doonidii waxay joogtay badda dhexdeeda isaguna keligiis ayuu dhulka joogay wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya waayo dabaysha ayaa ka gees ahayd wakhtigii gaadhka afaraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda wuuna iska dhaafi lahaa laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda waxay moodeen inuu muuqasho yahay markaasay qayliyeen waayo way wada arkeen wayna naxeen markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga ee habaqina markaasuu doonidii iyaga ugu tegey dabayshuna way joogsatay aad iyo aad bay u naxeen oo ula yaabeen waayo iyaga kibistii waxba kama ay garanin maxaa yeelay qalbigoodu waa engegnaa oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka genesaret oo doonidiinna xeebtay ku xidheen goortay doonida ka soo degeen kolkiiba dadku way garteen isaga oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan oo bilaabeen inay kuwa buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo meel alla meeshuu galayba tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha waxay suuqyada dhigeen kuwa buka oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan oo kuwii taabtay oo dhammuna way bogsadeen